Qofba waa ii hiisaa,qofba waa ii hiisaa, ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaannay, miyaan ku warramay weli? Qofba waa ii hiisaa, ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaannay, miyaan ku warramay weli? Qofba waa ii hiisaa, ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaannay, miyaan ku warramay weli? Qofba waa ii hiisaa, ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaannay, miyaan ku warramay weli?
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka waayaha nolosha ee isna raadiyo maalin walba oo isniina aad kaga barateen mar kale dhegeystayaal barnaamijka waayaha nolosha wuxuu baxaa maalinta isniinta ah kaasi oo aan dadka ku weydiino waayahooda nololeed halka ay kusoo qaateen waxbarashadooda taariikhda nololeed kuna saabsan qofka aan ka wareysanayno barnaamij Ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaannay, miyaan ku warramay weli? Qofba waa ii hiisaa, ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaannay, miyaan ku warramay weli? Qofba waa ii hiisaa, ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaannay, miyaan ku warramay weli?
cumar cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar waxna ku bartay dalka waxaan ka wareysanaa barnaamijka waayaha nolosha halkuu waxbarashadiisu kusoo qaatay waxyaabaha uu ka xasuustay yaraantiisa hagaag saaxiibayaal haatan waxaanu gudgalaynaa barnaamijkeenii dhegeysi wanaagsan dhirtaydaa la shidin lahaa qof kastoo shankeed beer dhulka wuu sha- dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ee ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna dhirtaydaa la shidin lahaa
bismillahi awalan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, magacayga waa cumar cabdi cali ku sugan magaalada jowhar waayahay barnaamijkan waayaha nolosha waxaan ku weydiinaa dhallinyarada waayahoodii nololeed iyo heerka waxbarasho ay soo mareen marka ugu horeyn halkee ku dhalatay kuna soo barbaartay bismillah eh, waxaan ku dhashay kuna soo barbaaray magaalada jowhar haatana caasimadda dowladgoboleedka hirshabelle waayahay markaan haddii aan barnaamijka gudaha u galno yaraantaada bal ka waran maxaad ka xasuustaa inkastoo markii la yaryahay ama een, xiliyadii dugsiyadoo kale waa ogtahay waxyaabo badan xasuuso badan ee marka eh, sidaan dhalinyaro ah unahay nagu reebaan ada marka waayahagii yaraantaadii ama waqtigii xiliyadii dugsiyadoo kale maxaa ka xasuustaa oo caqabad kuga ah
wallaahi yaraanta waa ogtahay wax badanaa laga xasuusan karaa oo hadda markaa weynaatay markaa dib u eegto waa la yaabaysaa ma- waxyaaba yaraanta marka marka ayaad waxyaaba aad samayn jirtay so marka waxyaaba aad u cajiibaya ma garatay
waayahay adi ahaan marka ma isleedahay waxyaaba kugu cajiibsanaa haddii ay jiraan xiliyadaas oo kale in dugsiga loo gambiyo meelaha qaar la aado sida webiyada ama keliyada sidaan ognahay waalidiinta ay saa-id u diidaan een, meelahaas oo kale marka la yiri marka adiga maxaad saa-id u jecleed haddii kubadda ay lahayd haddii webiga ee, meelaha kale wallaahi ani ahaan horta waxaan jeclaa jiray yani inaan ciyaaro kubadda weliba xiligaas waxaa la ciyaari jiray haddaa xasuuto sigsena dhagax isku geli jirnay xilligii ciyaalnimadii dugsigana oo gumbi jiray marka mararka qaar waa ogtahay anaga jowhara ku nool nahay jowharne xiliyi waxaa jirta wabiga oo soo baxo xintoyda sidoo kale xintoyda waxaa la dhaha jira magarata lagu qubaysto xiliyadaas marka animaba aadi jirin dugsiga aniga waalidka qoorta aan isku geli jirnay magarata lakad ba ahaa jiray macalinka dugsiga xitaa uga yaabana jiray magarata
waaya marka macalinkaaga dugsiga magaciisa haddii aad xasuusto iyo isla markaas isla dhalinyaro aad halkaas dugsigii kasoo wada qalinjabiseen haatan ma jiraan dhalinyaro ama dalka ka maqan ama joogo aad xasuusato si fiican loo xasuustaa raggu waxaa waay dee qof weliba waxaa waay rag waqtigaa kala geeyay maa raggu maysan abaneen soo marka dad dad dibadda jiray iyo dad dhintay iyo dad horumar sameeyey dad sidaas kugu jiraa magarata haye waayahay aan ka gudubno waktiga waxbarashada marka halka inta badan aad kusoo qabatay inkastoo gobolada markii dugsiga sare laga dhameeyo oo kale muqdisho ah sidii loo aadaa jaamacadda marka adi halkee u aadaa is leedahay iskuulkaaga magaciisii iyo inta sanaad dhigatay bal faahfaahin ka bixi walaahi ani horta waxaa ka baxay dugso loo sheekh xanaf ibraahim aan secondary school haatan uga caansan magaalada jowhar haddii la dhaho waxbarasho tayo ahaan oo ka hadal ma laha waa qof weliba og oo ku nool caasimadan hirshabelle gaaraan jowhar marka ani dugsiga dhexe sare waxaa ku qaatay iskuulka sheekh xanafi oo aan ugu gudbay sanadkii toban iyo tobani xilligii gooyax baray imtixaankii aan u gudbay jaamacadda xamar haatan xamar aa kusoo dhameeyey jaamacad la dhaho jaamacadda simad university faculty laho statitkiis
waayahay waktigaas ee aada sheegtay goodax bare waxaa jira dhalinyaro boqolkiiba sagaashan ee exaamka lagu celiyay ma ka mid aheed mise waad ka badbaadaaday maama waa ka badbaaday alxamdulilah ragga lagu celiyna waxaan leeyahay is adkeeya oo haniyi jabina isku daya mar labaad inaad dadaashaan juhdi aa gelisaan wax badan aa aqrisaan dadaal badan aa gelisaan soo waa helaysaan idinka natiija fiican insha allah waayahay cumarow waktiga jaamacadda haddii la dhaho waa ognahay inkastoo halkaasi ay waalidiin ama dhan qaraawale ahaan noo joogaan marka dhankaas jaamacadda ma jiraan marka adi caqabada aad kala soo kulantay inkastoo magaalada muqdisho ee caasimadii dalka soomaaliya ay tahay maxaa ka mida marka caqabadihii aad halkaas kala kulantay wallahi waxyaaba badan aa kala kulmaysaa markaa meesha aa ku cusub tahay sidoo kale jaamacadda waa iska ogtahay xaaladeeda jaamacadda markii iskuulka markii aa dhiganaysay way ka level duwan tahay yacni dhaqan ahaan dad ahaan magarate xilligii iskuulka ogtahay uniform shaataxd iyo balaaya la daldali jira magarate laakiin markaa jaamacad aad tagtid yacni dad barfasooraha kugu dhigaa magarate soo marka waad dareemi kartaa adoo gobolka imaaday markaad degtid dad noocaas aad dhexgeshid inaad la qabsatay waa adag tahay haddana inkastoo meeshuu waalid uu ku joogin oo adeer ama eedo ama yacni qof qaraaba ama walaal ah aa u tegaysid noloshu waa iska adag tahay laakiin ninka raggaa sidiisa waxaa laga yaaba dulqaadii adkaysi inuu u yeesho micnaha waayahay inkastoo marka magaalada aynu ognahay waqtiyada qaar in jaam fara badan uu ku dhaco xiliyada qaar xitaa waxaa caqabado ama dhan walba ama wadooyinka la xiro kale adii marka waxyaabaha saameyn ma kugu leeyihiin wallahi saameynayo iweyta sababtoo ah anoo magaaladii ka saynin yacni inaa lugeyso way adagta horta qofka xikitaa magaalada hadduu ka saayo xamar xaaladeeda isku ogtahay meel waliba bajadaa socoto biyadaa socdo wadadaa socdo gaardamir xitaa marka kale soo arkaysa magaalada muqdisho saxmadeeda iska badan soo marka waxaa leenahay dalkii dalkaba nabad allaha nooga dhigo
waayahay xiliyada waxbarashada ama jaamacadda ama iskuulka waxaa jira dhalinyarada inta badan ku mashquula xiriirka ama jaceylka adi marka mid ka eed bano faahfaahay wallahi horta aniga markaa dhiganayay iskuulka ma yahayn qof yacni xiriir ku mashquulo waxaan aada u jeclaan jiray kubadda cagta ilaa haatanna aad jeclahay soo xiriirka waa iska dhib badan yahay magarata sanadkan xiriirka jirna waaba isku ogtahay xaaladiisa yacni dhallinyaradii soomaaliyeed waxay noqdeen hayraac baad kastoo socda inay raacanay jecelyihiin soo marka ani xiriirka ma jecleen aadam iskugu fiicneen ilaa haatana iskuma fiicnin soo waxaan leeyahay dhalinyada soomaaliyeed kafejignaada waxaasoo kale yani waxbarashada fooska saara qofka yani markuu wax barto beri asaa heer isgaarsiin karo jacayl iyo nuuca oo rabo heli karo laakiin maanta inaa gabar soomaaliyeed oo walaasha camal inaa beenaa u sheegto maanta haddana mid kale beenaa u sheegto waa ognahay xiriirka qofka maxaa laga maanta toban toban shan labaatan gabadha inaa shugaansado wiilkana sidoo kale inaasan shugaansado soo marka waxaas haliska daadh ilaa khiyaaliga nolosha nolol khiyaali aan garata waaya iyadoo marka waxbarashada ay socoto waxa waaye haddii lees guursada xitaa meeshaas guur deg deg uu ka imaan karo dhibaatooyin fara badan ay dhalinyaro kala kulmi karaan
bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli qofba waayiisaa ileen meel ku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli bawaayihiisaa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli qofba waayihiisaa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
sax waa dhibaatooyin badan kala kulmaysaa adoo yacni waalidkii ebel ku dhibaaya jaamacaddii iyo noloshaadii lala tacaalayo waa iska ognaa dadkan waa dad iska beeraley ah hawl dhaqan soo marka waa dhibaato qofku waxaa fiican inuu yacni waxbarashadiisa oo fokuska saaro markii uu guuleysto waxbarashadii dhameeyana isagaaba shaqo helayo yacni noloshiisa hore u wato qofku raba aroosa laakiin adoo waalidkii uu kula tacaalayo waxbarashadaadii iyo caafimaadkaagii nolol maalmeedkaadii waa iska ogtahay yani jaamacad markaada muqdisho kale markaa joogtid biyo la raacaysaa maanta marka qaar wadada jaamka u noqonaysa marka qaar wadahaysaa mootaa raacaysaa soo marka waxaa dhihi lahaa yani qofka inuu waxbarto kadibna shaqe shaqaysto kadibna iska arooso noloshiisa isku maareeyo waayahay taa haddii aynu ka gudubno waktiyada waktiyada lagu guda jiro waxbarashada jaamacadda ama iskuulba waxaa jira dhalinyaro qaar ay ku fikiraya inay dalkaba ka baxaan ama boofis wax la dhahayo tahriib oo waxbarashada ka habsaamayo marka adi waktigaas waxbarashada aad jaamacad ku guda jirtay ama iskuulka hamigaaga muxuu ahaa in aad dalka aad joogto ama in aad dad dhalinyaro qaar kamid noqoto oo tahriibo islamarkaana waalidiintooda saa-id ay ugu murgaan wallahi horta anigu weligay kuma fikirin dalkan waa joogay dalkan dhibaato badanaa ka dhicaysa laakiin mar weliba waxaa ku rajo weynahay ama aan ku hami weynahay dalkayga inaan ku noolaado oo aan joogo misena aan wax ka bedelo dadku wax bartay maanta haddii aanan anaga wax baran oo dalka aan wax ka bedelin berito cidna wax ka bedeli mayso soo markuu waxaa ka fiican dal shisheeye inaa carabto horaa waxaa loo dhaa mugtahay dhar aadan lahayn dhaxan kaama celiyo soo marka dal shisheeye qofkii tegaya ka sheekayn karo dalkeen wax ka fiican malaan dhalinyarada waxaa dhihi lahaa tahriibka iska daaya dalkiina wax u qabsada hadda yacni jaanisyo badanaa bannaan oo ha dadka magaaladan u dhasho kale jowhar beeray leeyihiin inay beerahooda tabcadaan dalab soo saartaan hadda waxaa arkaysaa dadkii beerihii iyo xoolihii dhaqanaya in laga soo wada kaamam loo sameeyo oo bisha boqol door loogu soo rido oo laga mashquuliyey tacabkii iyo waxyaabihii ay sameysan lahaayeen soo dadkii marka waxaa dhihi kartaa si fiican si yacni sababta oo waxaa keenaysa yacni in dalka dibadiisa wax laga keeno dadkii wixii tabcan lahaayaa magaaladii la keenay bishii taleefonaa loo sameeyey boqol doolar la siiyaa marka webi ilaabeen nolosha caadiga ah an waxaa dhihi lahaa dalagiina qota beerihiina tabcada qof aa wax ugu baahan tahan ma lahan dalkeena dal lamida ma jiro kheyraad badanaa ku jiro beeraan leenahay webiyaa leenahay badaan leenahay xoolaan leenahay wax welibaa leenahay laakiin qaabkii aa ula soo bixi lahayn inaa yani wax ku fikirno aa baranno wax ka shaqeyno saasaa ugu baaqi lahaa ma karta waayahay waa mahadsantaa taa inuu ka gudubno adigu marka aad waxbarashada ku jirto qof walba xirfad ama wuxuu ku fikiraa wax u barto dhowkalma ku shaqaysto marka xirfadaada ahaan maxay aaleed in aad qabato mustaqbalka heerna aad ka gaarto
ani horta waxaan jeclaan lahaa faculty lo waxaa bartay yani statiidkiis ambalaan waxa laho soo marka facultygaas markii aan baranaya waxyaaba badanaa u fiiriyey laakiin hadda waxaan wadaa baaj kale oo ah yani agriculture cilmiga beeraha sababtoo ani deegaanka aan kasoo jeedo jowhar waaye markaa xamar tegay dadkii aan la sheekaystay dadka jaamacadda isla dhiganayn hadda yani fasaxa u joogaa meeshaan marka waxay ugu dhaheen maadaama facultygan aa barto ninka facultyga lahaa tahay yani hirshabelle maadaama aa kasoo jeedo weliba jowhar dhul fiicanaa kasoo jeedaa yani waxbarashada si fiican ugu dadaal mafahanti soo marka waa jaanisaas dhihi karaa yani inaa bartay facultygan yani markii hore maan ku fikirayn oo waxaan islahaa yani statiidkiisa kaaga fiican oo magaalada aa ku gashid laakiin waxaa ogaaday wax weliba in yani laga helayo magaaladii aa ku dhashay aa ku barbaaray intaana aa kusoo gaaray in aa ka heli karo wax weliba sidaas darteed haddana waxaa wadaa facultygaas oo ahaa cilmiga beeraha
waayahay cumroo qeybihii ugu dambeeyaa soo gaarnay bal markaan dhalinyarada kulumidka ah ee haatan waxbarashada soo bilaabaya ama dhexda u marayso ama u gabagaboowi rabtaba maxaa marka baaqa ah oad u diraysaa inkastoo aad dadaal fara badan soo gelisay waxbarashada haataanna aad adigu maxaa baaqa ood u diri lahayd wallaahi dhalinyar soomaaliyeed waxaan ku baaqi lahaa in yacnii qof weliba wixii uu baranayo inuu si sax u barto oo meel isku soo saaro yacni qofkan faculty yani hebelaa bartay bara ma ahan wixii aa baranayso waa inaad si saxa u barataa beri lagu nafciyaa ma garate soo marka dhalinyar qaaraa jirto oo yani hadda rag saaxiibaan hane ma rag kale oo yani jiro markii faculty aa baranayso war waalidka ugu dhahay war hebel war baxle heede bax soconiyo hebel facultyga u bartay baro ma ahin qofku waa inay asiga kasoo go-daa niyadiisa si yacni beri masalan haddaan wax aan rabin haddii aa lagu qasbo ama waalid dartiis aa u sameynaya yani ma baranaya waalid dartiis aa u sameynaya lakin wax markii aniga iga soo ga-an si daacada u sameynaa magarata marka waxaa lahaa dhallinyarada dadaala baraaruga fadhi ka kaca dalkan iyo dadkan idinkoo idin sugaa cid aa idinka ahaynna ma sugaayo haddii aad xataa baxdaan waddan kale aadaan waa kii aa soo laabataan wadanka aa u cararas sooma weydin faca dhallinyaraa dhasta soo marka wadankaaga waa inaa dhisataa ku dadaashaa waxaa u barataa si birita wax u qaban lahayd waa dareemi karnaa dalkan burbur badanoo soo maray dhibaato badanoo soo maray hadda aniga waxaa laga yaabaa soddon soddon iyo dhowr sanaad dowlad la-aan ahan magarata laakiin alxamdulilah hadduu dhaanta dalku meel fiican u maraa deegaano badanaa la xoreeyey waxyaabo badanaa la qabtay intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waayaha nolosha isnaa radio muujada sideetan iyo toddoba dhibico toddoba kaartis tani kulkeedama sidaasoo nabadgelyo qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku waramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku waramay weli bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku waramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku waramay weli